meeshan waxaan iskugu imaanay aan ka hadlaynaa dumarka oo uurleyda ah waxaan ka hadlaynaa dumar fooshi ku raagtay oo silcay ee ilaa kaadidii ama saxarada ay reebeen waayaan soo su-aasha meeshan taalla waxaa waaye lisweydiin haya oo halkan aan iska weydiinayna waxay ahayd dhakhaatiir baa joogaan waxaan qabnaa kalkaaliyaal caafimaad oo afar dhan oo ayakana loo tababaray arrimahaas marka waxaan la hadlaynaa hooyooyinka gabdhaha yaryar oo ayakoo yar la guursaday sababada ugu weyn oo hadda keenahayso waxaa waaye qof aan da- gaarin baa ragga ay guursanayaan marka cunugtii waxay ma qaadi karto uurkii waxay ku kalifaysaa hadhow dambe inay xubinka taranta wax soo gaaro markii dalmada la gaaray marka waxaan ka codsanaynaa ceeb ma aha waxaan rabnaa inaan shaaca ka qaadno ama daha ka qaadno ceeb inayna ku jirin xubinta taranka inuu xanuunkaa gala xanuuna ka daran baa galaan laakiin tan waa la daaweyn karaa marka annaga codsigeenna waxaa waaye dadweynahan aan u sheegaynaa bulshadana aan u sheegaynaa haddii lacalla ay ku yimaado qof dumar ah oo kaadidii cishan waayo waxaan ka codsanaynaa gabdho dumar oo dhoorsoon oo khibrad leba ka shaqeeyaan xarumaheena caafimaadka khaasatan mana aha astaalkan weyn beryahan waxaan qabnaa wax primary health care la dhaho habs aan ku leenahay xaafadooyinka marka waxaa la rabaa takhaatiirta ama kalkaaliyaasha caafimaadka joogaan meelaha aad degan tahay inaad la xiriirto ayagaa la soo xiriirayna xarumaheenna caafimaadka waa lagu imaanayaa hataa adiga ma imaanaysa annagaa kusoo doonaynaa waxaan ku keenaynaa meeshan waa lagu baarayaa waa lagu daaweynaya codsiga weyn oo maanta aan codsanayno waxaa waaye yaanan laga xishoonin waxa qariska ha laga qaado waxaa qarsato wuu ku qarsada marka waxaan codsanaynaa dumarkeenna inay waxbana qarsanin xanuunka ayna qarsanin xarumaheena caafimaadka imaada raggana waxaan ka codsanaynaa oo aniga aan ka mid ahay dumarka markay foosha soo qabato badana waxaan kahanaa si socodka iyo soo socodka lagu sii soconayo istaalka marka maamadii oo foosha haysaan ku dhahaynaa weli weliba maa gaarin aan umalayna furaysanida waad bilowday sheekadii marka waxaad ku dhibaysiin maamadii fooshi inay qarsato hataa foosheeda ay sheegin ilaa waxay og tahay inaad kaxani waxaan codsanaynaa ragga inay diirnaxaan ciga faduma deeqo macalin waaye gabadha ku shaqa leh xanuunka isku furanka xanuunka waa la daaweyni karaa xanuunkuna waan ila sheegay foosha iyo dhibaatadu ku imaaday maamo dambana yay cidaha ku foolanin hadda inta inta joogta warka cidaha geena intaan raadiyaha aan aan u sheegi karno uun sheegnaa habeen dhaar soo maamadii fool ama dhibaato la kulunta hana soo wacda transport free aan diraynaa dhakhtarkana anakaa keenaynaa